maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ah oo ku howlan ah sidii ay xal waara ah uga heli lahaayeen xoolaha lagu soo daaya gudaha magaalada ayaa digniin u diray dadka geela ku dhaqda duleedka magaalada gaar ahaan inta u dhexaysa garoonka diyaaradaha kismaayo iyo magaalada guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo ka hadlay dhibaatada ay xoolaha ku hayaan magaalada ayaa sheegay in dowladda hoose ay ku guulaysatay in xoolihii magaalada dhex joogi jiray intooda badan laga saaray waxaana dadka geela ku dhaqda duleedka dhow ee magaalada kismaayo ugu baaqay in geela ay ka fogeeyaan magaalada si uu u waxyeelaynin dhirta lagu beeray hareeraha waddooyinka magaalada odoka ugu dambeeya waxaa weeye magaalada xoolihii waa laga saaray boqolkiiba siddeetan weli waxbaa ku jira siiba lo'di waa in lo'da roobaa da-ay dadka ku dhuudhuumaalaysanaya magaalada waa inaan ka saaran annagaan hana shudaynay idinku hay shudaynina waxaa soo baxday magaalada koonahda geela degan lama ogola geela waa inaad ka fogaysaa magaalada hadduu intuu soo dareero geelu magaalada soo galo waa uu geedkii la beeraya daaqo waan lacagta ku bixinay adiguna intaada caana ka maashay haddaad daka geertid dee lama aqbalay sharciga ma ogolaa dowladnimada ma ogolaa hadda ka horna culimmadaan u yeernay bay ka fodgootay go-aan baa laga soo saaray qofku xoolaha wuxuu mulkiyadiisa yahay markuu xanaanaysto ilaashado hadduu intuu soo daayo dadka u geysto haweenka laga tukan waayo salaad laga aadi waayo haddee mas-uuliyaddii adugu aada lahayd meeshay ka baxaysa wixii ka dambeeyana waxaa imaanaysaa mas-uuliyadda wadda hoose waana fulinaynaa marka intayna intaas la gaarin xoolahaaga xafido maamulka magaalada kismaayo ayaa sheegay in ciddii xoolahooda ka saari waaya magaalada ay la kulmi doonaan ganaax xoolahana ay dowladda hoose kala wareegi doonto